waxaan sidoo kale baaq u dirayaa bulshada soomaalida meel kastoo ay joogto khaasatan kuwa islii ee ganacsiga ku haysta waxaa la filayaa berito ay taariikhdu tahay taarikh labaiy toban oo talaado ah in maxkamadda sare ee cadaaladda i c j loo yaqaano ay go-aankii labada wadan ay badda isku haysteen muddo dheer soo socday ay go-aan ka gaarto go-aankaas si kastaba maxkamadda ay go-aan soo saarto waxaan ugu baaqaynaa bulshada inay maarta falcelin ay ka samaynin oo ku saabsan go-aanka maxkamadda sababtoo annaga ganacsataan nahay ganacsiga waxaa dhibaya wax kastoo maarata khalkhalo gelin kara amniga ayaa dhib u keeni karo marka waxaan leenahay yaan wiilasha dhalinyarada dadka shaqo la-aanta oo social media iyo maarata waxyaalahan inay ka faa'iidaystaan oo amni darro waddanka iyo maarata u keenaan isku dayaay tallaabo adag ayaa dowladda ay ka qaadaysaa waxaana ugu baaqayaa soomaalida kenya halkan degan inay muujiyaan muwaadinnimo oo wixii khaladaad ay meele ku arkaan ay joojiyaan ooy dadka la hadlaan ma ahane in maarata dabaaldeg iyo waxaas iyo nidaam noocaas uusan meeshan ka dhici karin oon wixii kastoo wadankan sharcigiisa iyo nidaamkiisa iyo muwaadinimadiisa inaanu hogaansannahay oon wadankan aan xuquuqdii aan ku leenahay wixii wadanka uu qaba aan la qabno ayaan ugu baaqayaa marka dadka waxaan leeyahay mar walbaba amniga mas-uuliyad ayaa kaa saaran qof shaksi kasta mas-uuliyadda ka saaran mas-uuliyadda saaran waxaa weye waa inuu ilaaliyaa amniga wixii amnigaas waxa u dhimayna meel kasta oo qofka uu joogo waa inuu wax ka qabtaa waxaan ugu baaqaynaa marka annaga haddaan nahay guddiga ganacsatada mar walbaba ha la ilaaliyo ammaanka iyo amniga meel kastaba ganacsiga in la ilaaliyaan dadka ugu baaqaynaa maxkamaddaas waxay go-aan gaarto annaga yayna saameynin ganacsiga annaga caadi ha u socdo waxa annaga caadi ha ahaadeen wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullah